الله الحمد لله ثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف وعن كسو جرنا كتاب الطب والرقى waxaan ku soo jirnay gaar ahaan dib nabowi wa minhu waxaa ka mida dibnabowiga azayt zayt waa saliidda zaytuunka iyo wasana geedka sanaha la yidhaahdo haa sanamuki baa la yidhaahdaayo waa nabaatun mushilun biardi alxijaaz waa nabaat macnaha caloosha socodsiiya oo laga helo wadankaas ardulxijaaz la yidhaahdo meelo kalena waa ka baxa can zayd bni arqama radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa nebigu yancatu wuxuu ahaa kii tilmaama azayta saliidda saliid zayt haa waa saliidda aan hadda zaytuunka ayuu nebigu tilmaami jiray iyo wal warsa geedka warsiga la yidhaahdo min daatiljambi daatuljambiga qofka macnaa cilladaa qaba xanuunka la yidhahdo daatuljambi qofkii qaba wuxuu dhihi jiray saliiddaas zaytuunka oo haddaba la isticmaalo iyo waxaad isticmaalaysaan geedka la yidhahdo warsi warsi waa nabaadoo yaman ka baxoo urudgon waa geedka noocaas daatuljambi waa xanuun oo dhinaca qabanaya labadaasuu tilmaami jirta wa canhu qaala wuxuu yidhi amaranaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay waxaana amray an natadaawa inaan iskaga daaweyno min daati ljambi xanuunka daatiljambiga la yidhaahdo bilqusdi albaxriyi qusdulbaxri geedka la yidhaahdo waa cuudulhindigii un cuudulhindiga aan soo maraynay ayaa magacyadiisa qusdulbaxrina waa la yidhahda iyo wazayt zayt oo saliida labadaas inaan iskaga daaweyno ayuu nabiguna amre calayhi salaatu wasalaam markaas geedkaa la yidhaahdo qusdulbaxri kaadida waa badiyaa beerka iyo dhinacana waa u daawo qusdi iyo kusti iyo magacyuu leeyahay nebiguna dadka xanuunadaa qaba u tilmaami jira calayhi salaatu wasalaam oo marna warsi baa la dhihi jiray saliidda ku dara marna saliid iyo qusdigaas ayaa la dhihi jiray isku daya waa la shiidayaa warsiga oo waa la ridqayaa markaasaa saliidda lagu daray ama geedka inta la shiido oo saliidda lagu waxeeyo lagu daro oo lagu khaldo ayaa markaas la marmarinaya qofka dhinaca ka xanuunsan ilaa shan daqiiqoo kale saddex saacadba markuu joogaba waa la marinayaa maca taxafudi min alhawaa iyadoo la iska ilaalinayo dabayl inay qofka ku dhacdo hawadana meel aan hawo lahayn fa inahu yushraa biidn illaahi tacala qofkaa waa la caafimaadinaya ilahay iidankiiba yidhi idaa qawiya alyaqiinu haddii qofka yaqiintiisu iyo caqiidadiisu xoog leedahay biwacdi rasuul sala alla alay sl nabiga yabaho yabaha in lagu caafimaadayo hadduu aaminsan yahay wasaxa tawakul cala allah ilaahayna uu tala saarto oo ilaahay ku kalsoon yahay can asmaa binti cumaysin radia allaahu canha annahaa ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nebigaa su-aalaha weydiiyey wuxuu yidhi bima maxaybaa tashtami tash bima maxaybaa tastamshiina isku socodsiisaan caloosha maxaa ku socodsiisaan qaalad waxay tidhi bishubrumi shubrum ayaan ku socodsiinaa salaamaki weeyaan waa geed magicii shubrum qaala wuxuu yidhi nabigu xaarun waa kulul yahay jaarin waana socodsiin badan yahay caloosha waa geed kulul ba yidhi kaas calooshana socodsiinay uma dabadeed qaala waxay tidhi uma dabadeed istamshaytu istamshaytu waxaan isku socodsiiyey bisanaa sanaha faqaala nabi baa wuxu yidhi sala allahu alay wasalam low anna shay-an shay dhexdiis low anna shay-an shay kaana fiihi dhexdiis hadduu ahaan lahaa shifaanu caafimaad min almowti dhimasho looga bogsoodo geed dhimasho in looga bogsado yaa hadduu ku sugnaan lahaa la kaana fi sana geedka sanaha la yidhahdo ayaa xataa dhimasho anfici lahaa laakiin dhimasho wax looga bogsado ma jiraan ha laakiin sida wax kastoo kale u anfacayo haddii dhimashana xataa cid wax ka tari lahayd geedkaasaa ka tari lahaa rawaa rawaa tirmidiyo abi falaas asana waa maxay waxa weeyaan geedkan sanaha la yidhaahdo waxaa loo isticmaalayaa xoogaa baa laga cunaya marka la seexanayo ama ma garanaysa aroorta marka lasoo toosaa xoogaa la isticmaalayo ama biyihiisa inta macnaha la milo ama la kariyo ayaa la isticmaalaya wa taqdiiru kuli hadihi alashyaa alatii warada fii dibi nabowi yurjac ila alcaarifiina biha arrimahan o dhan waxaa loola noqonaya dadka geedaha iyo nidaamka yaqaan almunqadiciina likhawaasa geed kasta khaasiyada ku jidha iyo fawaa'idiisa gaarka dadka kala garanaya ayaa loola noqonaya fa ina allaha tacaala bixikmati bid ilaahay xikmadiisa hayaa man shaa kuu doono ilaahay wuxuu u darbay oo min cibaadihi ka mid a limaa shaa waxuu doono oo min alculuumi walasraari culuum iyo asraar cidba wuxuu un baa la geliyey kuwa geeda halkaa iskala fadhiyo geedaha way yaqaana nasal allahu tacaala an yunawira basaa'iran aamiin marka geedkaasaa markii dambe isku socodsiiyey ayay tiri marka geedka la yidhaha sana waa sanamuki baa la yidhaahdaa waka geedkaasaan isku socodsiiyey waa iska ma garanaysaa nagu maxaynu unaqaanaa jaleeladaasi iska weeyaan waa iska jaleelo geedka jaleelada la yidhahdo la isticmaalo weeyaan caloosha socodsiiya kaa weeyaan way hadda hadeer way siiyeen kuwa geedaha dadka ma garanaysaa siiyaay wa minhu waxaa ka mid ah albaanu libil geela dibnabowi waxaa ka mid a geela caanihiisa iyo wa abwaaluhaa kaadideeda kaadi geel iyo caano geel labadaba geelay ka yimaadaan labadaasna waxyaala wax lagu daaweeye ka mid yahay dibnabowiga can anasin radia allahu canhu ana unaasan dad ayaa ijtawaw ijtawow waxay ku xanuunsadeen oo caloolweynaad kaga dhacay filmadiinati magaalada madiina dhexdeeda caloolweynaad baa ku dhacay waa xanuun caloosha ku dhaco hadduu qofka muddahayo qofka waa dhimanaya fa amarahum nabi nebiga amray sal allau alay wasalam an yalxaquu inay haleelaan biraaciyihi nebiga kiisa geella joogihiisa kii raaciga nebiga geel geela u hayey kaa inay u haleelaan filibili geela dhexdiisa raaciga geela haya u taga bayidhi oo fa yashrabu ay soo cabaan min albaaniha caanaheeda iyo wa abwaaliha kaadideeda labadaas soo cabaalay markaas nimankaan niman reer magaalo magaalo joogi jira maahan magaalada madiine markay yimaadeen dadka badana miyiga markay yimaadaan daltabiyo iyo magaalada iyo iskaga xanuunsadaan marka xanuun baa ku dhacay sibay u daltabiyoodeen xoogaa uurweynana ku dhacay nooc ma garanaysaa xanuun malaariya o kalea muddaa ku dhacay fa laxiquu waxay haleeleen nimankii biraaciyihi nebiga raacigiisa fa sharibuu waxay cabbeen min albaaniha caanaheeda iyo wa abwaaliha kaadideedii ayay wax ka cabbeen waa geeli zakada nebiga loo hayay calayhi salaatu wasalaam xataa saxad ilaahay ka caafimaaday baa la yidhi abdaanuhum jirarkoodii nimanka caafimaad bay ka dhergeen jirkoodii baa soo noqday faqataluu waxay laayeen markaas oo dileen an raaciya ninkii geela nebiga la joogay geelay caanihiisa cabbeen iyo kaadidiisa iyo geelii nebiga ah saxaabigii la joogay bay dileen wasaaquu waxay kaxaysteen oo dhaceen alibila geelina waa dhaceen geelii nebigaa la dhaca ha zakadaa dee waa xoolihii zakada ah islaamku lahaa waa la dhaca fa balaqa nabiga nebiga arrinkaasaa gadha abaalgudbaysaa ka dhigeen nebiga arrintaasaa gadha calayhi salaatu wasalaam fa bacaa nebigu waa diray fii dalabihim raadkoodii raadintoodii ayuu cid ku dira fa jaa bihim nimankii waa lala yimi faqadaca nebigu wuxuu ka jarjaray aydiyahum gacnahooda iyo wa arjulahum lugaha gacnaha iyo lugaha nimankii la jara wa samara acyunahum indhahana nusmaraa looga dhufto rawaahu alkhams maxaa nimanka nusmaarka loola dhaca waxaa loola dhacayo waxa weeyaan nmusmaar weliba la dabeeyey weeyaan dab laga soo bixishay indhaha la soo fujiyey markaasaa misna meel qoraxa la dhigo iyagoo dhiiggu saa u bowleeyahay ilaa ay dhinteen sababtoo ayagaa sida sameeyey wax waa dileen saxaabigiina indhahay sidaas ma garanaysaa musmaar ugala dhaceen geeliina waa dhaceen diintiina waa ka noqdeen nimaninka aran bay noqdeen sidii oo kalea loo gala wa qaala alxajaaj waa ciqaabkii ugu adkaayoo la fuliyey weeyaan xajaaj baa wuxuu ku yidhi ninkii dadka mar dawladda haystay oo dadka lain jiray xajaaj bin yuusuf lianas saxaabiga la dhihi jiray oo cimriye waa dambaysa soo gaareen radia allahu canhuma xadinii bal ii war biashaddi cuquubatin xajaaj ba yidhi anasow ciqaabtii ugu darnayd oo caaqabahu nebi nebigu ciqaabay iisheeg ninkaan nin dadka ciqaabo ahaa xajaajka halkaasu raba inuu wax ka fahmo ha ciqaab nebigu mad ciqaabay kan ugu daran iisheeg faxadaahu anas waa u sheekeeyey huwa xajaaja bi haadaa xadiidkan nimankaas sida loola dhaqmay gacanihii lagihii la jaray indhihii osaa laga galay iyagoo biyanasiyeelo loo diiday qoraxdoo la dhigay waka fa balaqa alxasan xasanulbasri baa arrintii gaadh fa qaala wuxuu yidhi xasan weditu waxaan jeclaad ilaa xasanna waa iyadii garanaysaa waa nin weyn buu ahaaye waxaan jeclaysuu yidhi annahu anas lam yuxadid inuusan u xadiinhu xajaaj bi haadaa xadiidkaas inuu ka qariyaan jeclaan lahaa xajaaj inaan xadiidkaa loo sheegin hayl ummaddu sidoo kale isnoo ciqaabaya waa nin dadka laayo ahaayo ummad dhiig badan daadiyey marka inuu dhaho nebigan kaga dayn ummadda iska laayo taabaan ka baqayaa buu yidhi rawaahu lbukhaariyu wاtirmidiyu wasuila bnu shihaabin baa la weydiiyey radia allaahu canhu can albaani lutni utunt iyo caanaheeda waa dameeraha dameeraha dhadig caanahooda ka warabale iyo wa maraarata sabuci dugaagga iyo bahallada xameetidooda xameyti waa la yaqaa meelata iyo wa abwaalil ibili geela caani kaaridiis faqaala wuxuu yidhi qad kaana almuslimuuna muslimiinta hore waxay ahaan jireen yatadaawawna kuwa isku daaweeya bi haadaa ashyaadaas waa isku daaweyn jireen bu yidhi saddexdaba walaa yarawna bihaa mana arki jirin ba'san wax dhibaata qolana dhibi ma arki jirin bu yidhi rawahu lbukhaari wallahu alaa aclam waxa lagu leeyahy haddii wax kale la waado booska gala dee shay najaasa waa la isku daaweyn karaa daruuraa timid macnaha wax kalea la waayey kaadidii iyo xameetidan iyo ma garanaysaa caanaheeda waxaasoo dhan waxay culimmadu leeyihiin qaarkood waa najaas mar hadday najaaso yihiinna wax kalea la waayo daahiroo booska u quma markaasaa loo fasax wa minhu waxaa ka mid a waxyaalaha dubnabowga aramaadu dambaska oo lil majruux qofka la jaraxeeye u ahaaday dambas waa waa dabka haddii macnaha la shido rarankaas ciiddaas madoobaatay oo dambaska noqotay taa weeyaan hadda waxaa looga jeedaa falag iyo dirin iyo caw iyo waxbaa la gubhayaa gubniinkaa iyo dambaskaa yimid baa meeshii dhiiggu butaacaya lagu dhejinaya dhigjoojis bay ahaan jirta can sahli bni sacdin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi lamaa kusirad haddii la jebiyey calaa ra'si nebiyi nebiga dushiisa madaxiisa sallau alay wasalam albaydatu koofiyad biradi koofiyadda dagaalka madaxa loo gashado oo nebigu qabay baa nebiga inta madaxa ay ku dhufteen gaaladu ayaa koofiyaddii baa jabtay nebigii rabay inay dilaan waa koofiyad bir hadda ka samaysa xoogga ay wax ugu soo tuureen ninka mujaahidkaa ee muqaatilka ay dagaalamayaa madaxa gashada si ay uga ilaalisa waranka iyo ma garanaysaa hubka oo dhan markaasaa koofiyaddii baa jabtay markaasaa dee biraheedii baa nebiga madaxa ka galay ilaa waa lagu dhex jebiyey wa udmiya wejhuhu wejigiisana markii nebiga la dhiijiyo dhiigga laga keenay wa kusirad la jebiyey rabaaciyatuhu dhoolkiis iliga dhoolkaana nebiga markii laga lagu dhufto oo la jebiyey wejigana dhiigga laga keenay koofiyadiina lagu jebiyey waa arrin khatar ah kaana caliyun sayd cali wuxuu ahaa yakhtalifu bilmaai biyo kii isla daba marmara yaa filmajinni gaashaan gaashaan buu hadda biyo ku soo qaadaya wa faadimatuna taqsilu dama dhiiggay nebiga ka mayraysaa waa xaaskii sayid cali waana nebiga gabadhiisa dhiiggay nebiga ka dhaqaysa biyaha hadda meel dhiig ka socda haddii biyo lagu siisho hadda waa sii badanaya markaasay idi sii dhaqayaan falamaa ra'at markay aragtay faadimu yaziidu cala almaa inuu dhiiggu ziyaadayo biyaha dushooda oo markii biyo la taabsiiya uu kordhayo camadad waxay u qasaday ilaa xasiirin caw fa axraqathaa waa gubtay waalsaqadhaa waxay ku dhejisay cala aljurxi ayay ku dhejisay meeshii dhaawac ahayd ayay saa u saad faraqaa damu dhiiggii baa markaa joogsadoo go'ay waa go'a dhigjoojis bay noqota rawaahu lbukhaariyu ayaa weri bal hadda fiiri arrintaas dhool dhoolka nebiga waa dhool waxa la yidhahda assin alladii bayna athunaaya wanaab micida iyo foolka iliga udhexeeya dhool baa la yidhahda waxaa la yidhi marka waa dagaalkii wuxuu dagaalkaya arrimaha nebiga ku dhacaya saxaabada waa iyaga carareen badankoodu seefaha keliya dhacaya baa marka saa loo daqray nebiga dhoolkana waa la jooga dhiigguna waa dareen marka arrintii ziyaaday faadima arrintaan samaysay iskeed bay u samaysay markay samaysana dhiiggu waa go' lianna ramaada dambasu muja mu mujafif waa qallajinaya wa qaabid waa joojinaya biidn illahi tacaala dhiigga waa joojiya wa kullu ma fii macnaahu naafic wax kastoo dambas la midna waa la mid qofka dhaawaca lilmajruux walaa siyama albun buu yidhi waxaan aan maal lahayn bunka alladii bunko tucmalu minhu lqahwa qahwaha iyo shaha laga sameyo caleenta haddii la saaro meesha dhiig ka socdo caleenta caadigaa shahaya bunka iyo waxa marka saa loo saaro dhiig waa joogsanaya fii hada zaman bunka hadda soo baxay bay leeyahay qahwaha hadda soo baxay la waaga ma jirin nasalu llahi asalaama amin waaya wa minhu waxaa ka mid a waxyaalaha dibinabowiga alqifa waxa qifaha la yidhaahda ayaa ka mid a wa rudab rudabkuna waa ka mid waxa weeyaan waa qara qifo rudabkuna waa timirta waa garanaysa intaysan timiroolin waxaana labadaba loo isticmaalayaa lisimnati cayilin qofka la raba in la baanto la cayiliyo ayaa labadan la siiyaa ilaa qofka markii la cayiliyo waa qof la daaweynaya moogta waa nooc daaweyna weeyaan waxyaalaha lagu cayilaa la baraya marka qofka soo celiyo can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi araadad ummi hooyaday waxay doonta haddaan caaisha ahay an tusaminanii inay cayiliso lidukhuuli gelidayda calaa rasuulillaahi aanu gelayo sala allahu alay wasalam nebigaa loo gelbinaya gabadhaa nebiga aroosaya waa caaisha marka intaan gabadha la aqalgayn in la cayiliyaa loo bahdo falam aqbal haddaan caaishahay anigu ma aqbalin calayhaa hooyaday dusheeda bishayin shay kama aqbalinoo mimaa kii turiidda ay doonaysay waxay doonaysay waxba kama aqbalin waa ka diiday maaha waxa weeyaan wax kastoo ay siisay waa ku cayili waay waxba ma aqbalin wey waxba waxayguma kordhin miisaankaygii xataa camadna ilaa markii dambe iga quudisay alqifaa baalkaa qifaa lay xabxa qarahaas oo bira rudab maciis rudab iyo qarahaasaa laisku sii fasamintu waan cayila calayhi kaa dushiisaan ku cayile ka axsani simani cayil midka ugu wanaagsan cayilka mid falxumaa baa jire kan ugu wanaagsan baan ku cayilay bay tiri rawaahu abu daawuud wanasa'iy wallahu aclaa waclam marka waxa weeyaan jirkeedii waa buxsamay weeyaan cayilka belada qofku khayrkii cibaadada ka ma garanaysaa ka daalaya lama rabo kaa lama rabo waxyaalaha hadda wuxuu yidhi la ogaaday waxaa ka mid a waxyaala badanoo hadda soo baxay sida beriiska noocyadiisa malaha ka mid ay luubiya iyo kadaa luxumudaan idaha hilibkooda waxaasoo dhan jirku waa ku cayilaaba leey laa yajuusu ma banaana atadaawi bixaraam xaaraam in laisku daaweeyo xaaraan layskuma daaweyn karo can daariq ibni suwaydin radi allahu canhu annahu sa'ala nebiga weydiiyey sala allahu calayh wasalam can ilkhamri khamrada inuu wax ku daaweey fanahaahu waa u diiday uma sa'alahu waa weydiiyey mar labaad fanahaahu waa ka reebay faqaala lahu wuxuu yidhi yaa nabiy allah inaa khamradu dawaan waa daawo qaala nabiy baa yidhi sala allahu calayh wasalam laa maya daawo maaha walaakinaha iyadu daawan waa xanuun iyadaa xanuuna daawo maha rawaahu abu daawuud watirmidiyu wa muslimun iyadaa xanuuna keenta weeyaan wa haadaa xaq weyr waa arrin dhaba weyr fa innahu shuuhida annaha a tafatat waxay jarjadhaabayr oo indhaha la saaray markii la baaray akbaada man yashrabuhaa man man yashrabuuha yashrabuunaha dadka cabaya beerarkooda iyagoo googo-an baa la arkay yidhi sida khamrada qurun u cabeeye yaa baaranaya de kuwa meelaha iska cabaya khamradu waa wax kastoo qofka waalinaya weeyaan beerkaa wuxuu laayahay waxaasaa ku dhacay wa sa'ala tabiibun mid takhtaraa weydiiyey annabiya sala allahu alayh wasalam can difdacin bahalka raha la yidhahdo rahaasoo yajcaluhaa u yeelhaya fii dawaain daaw raha inta dila daawo ma ku daraabay waxbaan daaweeyaa takhtar baana fanahaw nebi nebigaa u diiday sala allahu alay wasalam can qatlihaa dilideeda ma dili kadhid baa la rawahu abu daawuud nasaayi haddii la yidhi raah maba dili kadhid dee waxna kuma daaweyn kadhid may sababtaa maba dili haba u dhowaan baa la yidhi iska daa daawe lama dili karaa la yidhi waxaan la dili karin wax laguma daaweyn karo waa najaas ama waa wax la qurmayso ilaa waxa la xarimay in la dilo ama waa xurmo uu leeyahay sida bini aadamka oo kale ama waa najaas ha ama waa la quraysa qurmaysaa sida hudhudka oo kale raahuna waa noocaas oo kale can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi nahaa nabiyu sala allahu alay sl nabigaa diiday can idawaai daawada alkhabiisa ee xuma rawaabu daawati daawooyinka xunxun lama rabo daawooyinka xunxun lama ogola waa najaas sida xayawaanka aan la cunin oo kale xoolaha n waxyaalaha ka yimaada oo kale ama waxbaba ka waalinaya waa khamr oo kale ama waa wax wax dhibayo waa sun oo kale daawada xun waxa weeyaan waxa weeyaan daawada xuni daawada horta waxaa looga jeedaa xanuunku in meesha uu ka baxo haddii qofka la daaweeyo caafimaadna yimaado intaanoo shay ah uma suu badan ee iyagaaba dhibaato keenaya macnaha can abi dardaai radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala ne wuxuu yidhi in allaha anzala ilaahay wuxuu soo dejiyey addaa cudurka iyo wadawaa daawadaba labadaba ilah baa keenay wajacala likulli daa'in xanuun kasta ilaahay wuxuu yeelay dawaa'an daawo fatadaawow isdaaweeya walaa tatadaawow hana isku daaweynina bixaraamin xaaraam waryaaya war isdaaweeye laakiin xaaraan ha isku daaweynina ha lama ogolo wey وqاl iبن cmr baa yihi radي الlه canهuma samictu rasuul الlahi baan maqlay sal اله عlيه وasلم yaqulu xaalu leeya maa waali u aaba yeeli maayo ha nebigaa dhahaya u aaba yeeli maayo ma atitu waxaan la imid waxaan la imid u aaba yeeli maayo ma kala jecli in in ana sharibtu haddaan bacabo in sharibtu haddaan cabo ana anigu sharibtu cabo sharibo kalea lasoo qadara in sharibtu haddaan cabo ana aniga sharibtu aan cababa turyaaqan ama tiryaaqan waxa tiryaaq la yidhaahdo oo amase tacallaqtu haddaanba xirtaba tamiimatan xirsi iyo qardhaas haddaan xirto oo amase qultu haddaan ku qawlo ashicra gabay haddaan ku qawlo min qibali nafsi naftayda xaggeeda anugu aan gabayga curiyo iskay haddaan gabay u alifo saddexdaa shay haddaanba la imaado waxaani la imaanayo u aabayeeli mayo de weeyaan waxaan doonaba aan la imaado qof aan aabayeel lahayn oo kalea macnaha noqonayaa weeye xumaanaan la imaanayo maba kala jecli saddexdaasba haddaan samaynayaba waxaan doonaan la imaadaba waaba dee waa waka ma kala jecli wey marka waxaa la yidhi tiryaaq aan ugu horumarno waa waxyaalo la ysku dardarayoo sunta ayaa macnaha lagu difaacaa waxa qofka suntay qofka ka difaacdaa waayo suntaa macnaha ka hortaguta lagu daaweeyo waxyaalaha la isku qooshay iyo daaweyn wax la isku dara wey lama ogola taaba balaayay ku dari jireen tamiima waxa weeyaan wax lagu xidho qofka waa xirsi waxaa loogu xidhayaa lilxifdi min almarad walcayn isha iyo inuu ka ilaaliyo xanuunada marka haddaan waxaas cabo tiryaaqa la dhaho laisku dardaray amaba aan tamiimo xirto ama gabayba aan iskay u alif falaa abaalii biayi shayin muxarami shay kastoo xaaraan aan la imaanaya maba kala jecli wey waa fogaaday bay ka dhiganta maxaa looga jeeda xadiidka marka arrimaha in laga fogaado weeyaan tiryaaqu waa daawo laysku dardarayoo najaasa ku jirta abeesooyin hilibkeed iyo khamro iyo beley isku dari jireen taasee dadka ku daaweyn jira tamiimadana waxaa la yidhi tamiim oo dhan maahee qardhaasaani waa mid balaayayoo kalimaatun laa tajuuz ereye aan bannaanayn bay qori jireen oo dadka xirsi uga dhigi jireen oo min camaliljahili jaahiliga shaqooyinkoodii ah wa idaa kaanat min alqur'aan qur-aan haddii qofka loo qoro iyo wa asmaa illaahi ilaahay magacyadiisa asmaal xusnaha laa shay-a fiiha wax dhiba taasi maleh ilahay qur-aankiisa iyo magacyada ilahay dhib male hada ifham hada kamaa yaati arrintaa waana inoo imaan doontaa meel gaara loo hadli doonaa hada ba yidhi intaa horta ifham hada taa fahm walaakina bacdulculamaai culimada barkood laa yaraa baas culimada qaar baan dhibba u arag fi tadaawi binajaas najaasayn laisku daaweey idaa lam yuujad hayruhu wax kale haddii la waayo oo booska geli kara najaasaho laisku daaweyn karaa bay dhe waxay u daliishadeen xadiidkii ma garanaysaa curaniyiinta oo kuwii macnaha geel caanihiisa cabayy iyo xadiidka ibnu shahaab oo haddee subaaca xameetidiisa iyo kaadidii ma garanaysaa iyo lagu sheegayay kuwaasay u daliishadeen ilaa waxyaalahaas najaasay ahaayeen alfaslu athalif fasalka saddexaad fii ruqaabo ka hadlayaa tufki halagu tufo kelimaad asmaada ilaahay iyo qur-aanka iyo waxaasaa la isku tufay qofkaa waxaa qofku tufaa loogu yeeraya can awf ibni malik radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahay narqii kuwa tufna fil jaahiliyati jaahiliga jaahiliga iyadoo lamari wax ku tufi jirnabir qofka jiran faqulnaa waxaan yaa rasuulalahi kayfa taraa fii dalika arrinkaas u aragtaa jaahiliga saas samayn jirnay faqaala wuxuu yidhi cidriduu calaya iisoo bandhiga ruqaakun tufi tufidin waxaa ummadda ku akrin jidheen akhriya aan ogaadaya waa la ysxamaya war waxaa iisoo bandhiga sheega laa ba'sa dhib male biruqaa tufid maa lam yakun hadduusan ahayn fiihi dhexdiisa shirkun gaalnimo shirki haddaan laysku tufaynin ama lagu dhex darin dhibaato ma laha rawaahu muslimun wa abi daawuud maalan waxaa la magan gelayaa sanam hebel baan ku magangeli ama jin mid ka mid aan ku magangeli ama shaydaan baan ku magangeli ama lagu tufay qofkii taasaa la diidahay can jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi laa daqat rajulan nin waxaa qaniintay oo min annaga mida caqrabun dabaqalooc walcal naxnu anagu maca nabiy an nahay sala allahu alay wasalam nin baa dabaqalooc qanin faqaala rajulan nin baa yaa rasuulla arqi anigu waa ku tufaad bahallada iyo masaskay dabaqaloocyada dad ku tufaa jira moogta oo loo geeyo oo saas candhuuf yara u marinayo gacanta u saarayo aan lagu arkaynin xanuunka nin baa yidhi anaaba ku tufee qaala oo yidhi man istadaca qofkii awoodo minku xaalo idinka idinka mida an yanfaca akhaahu walaalka inuu anfaco qofkii walaalka anfici karaa falyafcal ha sameeyo haddaa ku tuftidaa dee dee walaalka haddaa wax u tari kadha orad ku tufo oo wax u tar weeyaan ninkii walaalka wax u tari karaa ha u tara wey waa loo fasax wacanhu qaala wuxuu yidhi kaana lii khaalun dadkao dhan maa dad gaara wax ku tufaa jira ha kaana lii khaalun abti baan lahaabiy abtigaasoo yarqii kaga tufa min alcaqrabi dabaqalooc qofkii dabaqalooqanina ayuu ku tufaa bes lagu arki maayo xanuun fa jaa rasuul allahi sal alla alay slm nebigi ilaahay ba u yimi abtigaas faqaala wuxuu ya rasuul allah nahayta waa diiday cani ruqaa in wax laysku tufo waa adigii diiday oo nebiga awalka diidayoo waxa weeyaan waxyaala xunxun bay isku tufi jireen waxyaalahan luqada carabta ahayn baa laisku tufi jira marmar baa waxyaala gaalnimo ama sixir iyo balaayo inay sameeyaan laga yaabi jira markuu nebiga arrintaa ogaaday buu yidhi joojiye markii la joojiyey ayuu yidhi waa adigii diiday in laysku tufo wa ana arqi anna min alcaqrabi dabaqaloocan wax kaga tufa ummadda akhri waxaa ku tuftay lama dhihin faqaala wuxuu yidhi nebiga man istadaca qofka awooda minku xaalu idinka idinka mid yahay an yanfaca akhaahu walaalkii inuu anfaco falyafcal ha sameeyo war haddaa ku tufta hadda waa fiican tahaye ha ad walaalka haddaa wax tari kadhid dee u samee rawaahu muslim hadoona ha akri wanaagsan unbuu akrinaya hadduu doon waxba akrin maayo waa ku tufaya keliya wa qaalat shifaa gabadhii shifaa bintu waxay waxay tiri ashifaa ayaa waxay tiri muxuu qoraya bintu miyuu goday ashifaa waxay tiri bintu cabdullahina deelkuu sii goday misna bintu cabdillaah cabdillaahi gabadhiisa ahayd waxay tidhi dakhala calaya nebiy marka waa in la fiiriyo halkaas waxaa kitaabka maalan xadiidka ragga warinaya oo sunanka abi daawuudka ama axmed musnad axmed oo kale iyo xaakimka oo kale ayaa la fiirinaya waxaa jidha ashifaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dee umulisay nebiga umulisay oo weliba cabdullaahi cabdiraxmaan ibni cawf hooyadii ahayd marka gabadhan laakiin waxa yeela waa bintu cabdillaahi tan weeyaan ashifaa bintu cabdillaah cabdillaahi ibni mascuud haddii layska idlaaqo dakala calaya nabi nabiga iisoo galay bay sala allahu alay wasalam walaalana anigu cinda xabsa anaa xabse la joogaa nabiga iisoo gal waa xaaskii nebiga faqaala lii wuxuu igu yidhi xabsadaa xaaskii nebiga ah alaa tucallimiina miyaadan barayn haadihi gabadhan ruqyatan namlati ya cudurka la yidhaahdo macnaha namlada tufideeda miyaadan barayn waka kamaa callamtiihaa saad u badhayba alkitaabata qoraalka sida wax loo qoraba saad u badhay maxaa namladana u bari weyda weeyaan a namladana maabadhe marka waxaa la yidhi xanuunkan annamla lagu leeyahay waa xanuun khataroo ahaa waa nabaro soo baxayoo dhinacay ka soo baxaya dumarka carbeed baa marka waxaa la yidhi ku tufi jiray kelimooyin subaxa iyo galabkii m waa labada cirgududood labada cirgududood bee dumar carbeed baa wax ku tuftufi jiray marka waxaa la yidhi dee ruqyadu waa iska bannaan tahay sideeda dumarkana waa la bari karaa macnaha qoraalka dadbaa diidan waayaan wax la bari wax waa la bari karaa dumarka ilaa haddii qoraalka la baro waxay fahmayaan kitaabkii iyo sunnadii iyo diinta ayay fahmayaan gabadha maabadhid baa layidhi sidaa qoraalka u badhayba rawahu abu daawud waaxmed walxaakim wasaxiix wa kaanat nisaa lcarab waa ka waxay akrin jireen qur-aan ba akrin maayaan dumarka carbeed waxay ahaayeen tarqiib tii tii tufa marada namla xanuunka namlada la yidhahdo bihadii lkalimaati kelimooyinkaanay ku tufi jireen oo waa kelimaadkee alcaruusu taxtafil wataktadib wataktaxil wa kula shayin taftacil hayra an laa tacsiya rajul qur-aanna maaha waxa weeyaan adkaar kalena maaha wixii aan mar haddaan waxa shirkiga xumaan kale ku jirin waa iyagu kelimadaay sir ka heleen oo qofka haddii ay ku akriyaan qofkii isbedelaya ereyadaana ku akrin jireen gabadhana waxaa la yidhi maabadhi alcaruusu bay ku leeyihin macnahan hadda macna xanuun ka hadlayaba ma ahaba alcaruusu gabadha oo caruusada ah taxtafil waa ixtifaalaysa wa taktadibu waa dharoobanaysaa xilni iyo cilaan iyo waxba ismar watagtaxilu waa indhakuulanaysa wa kulla shayin taftacil shay kasta waa samaynaysa hayra allaa tacsiya rajula ninkeeda waa inaysan caasiin oo adeecdaa haa ninkeeda waa inay ka dambayso ereyadaasun baa lagu tufayaa qofkii xanuunna ka hadli maayaan qur-aanna maaha aa dad baa waxayda diidan yihiin qur-aankii iyo adkaarti kale iyo arrimo kale in laysku tufo waxyaalo kale oo xanuunkiiba ka hadlaya ama kaba fadli badan ereyadaan moogta waxaana iyagu isku akrin jireen khalaas waay can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi fakasa lanaa rasuulahi nabigaa noo ruqsayey sal la alay slam fi ruqyati tufid min alcayni isha in wax lska qofka qofka la ileeyey in wax lagu tufo waalxumati qandhada ama xuma waa xanuun waa sun iyo wanamla xanuunka nimla l ama namla rawaahu larbacata afarti ayaa werisa wallahu aclam xanuunadan waxaa la yidhi mid waa cuyuun waa il tan kalena ku xigtana waxaa la yidhaahdaa xumati waa xumadoo qandhaa maaha waa sun-un labadaas macnaha waa qof wax sun laa qaniinay abeeso iyo mas iyo dabaqlo iyo waxa namlax ama nimlax iyadana waa sidoo kale waa layskaga tufay saddexdan keliya waa laisku tufi karaa wax kale laguma akrin kara maahe waxa weeyaan dad weydiiyey baa nebigu kuwaan ugu jawaab ee wax kasta xanuun kastaa la yskaga tufi karaa kalimaat ruqaa tufidda kelimaadkeedii weeya ee nebigu wax ku tufi jira calayhi salatu wasalaam asxaabtana uu baray jibriilna macnaha kelimaad uu odhan jiray oo nebiga u sheegay waxaasoo dhan baa la sheegaya marka ereya laysku tufayaa ducooyin ducooyinkaana waxaa laysku tufi jiray intaan birabilfalaq iyo birabinaas la soo dejin birabilfalaq iyo birabinaas markii la soo dejiyey wixii kaloo laysku tufi jiray nebigu waa iska daayey labadaan baa qofka jiran lagu tufayaa birabilfalaq iyo birabinaas kuwaa dabada u qabo can anasin radi allahu canhu anu anas qaala lii haabitin haabit lbunaani maya waa waa xerowgiisi weeyaan haabit bu wuxuu ku yidhi haa xiina waktigii qaala lahu ku yidhi ishtakaytu waan xanuunsaday waa jiranahay bu yidhi haabit baa yidhi markaasuu yidhi anas alaa arqiika mayaanan kugu tufayn biruqyati rasuulillahi rasuulka ilaahi tufidiisa sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi balaa igu tuf inaad igu tufin iska dhaafa igu tuf qaala wuxuu yidhi markaas allaahuma allah yow rabbannaasi dadka rabbigoodu yow mudhiba albaasi baasiga iyo dhibaatada allaha tegsiiyow iyo xanuunka allaha kaxeeyow ishfi ilaahayow shaafi anta shaafiya adigaa midka waxaafimaashaa laa shaafiya mid wax caafimaadiya ma jira ilaa anta adiga mooyaane shifaan caafimaad ilaah caafi caafimaadkaasoo laa yuqaadiru saqaman ama suqman xanuun aan ka tegin caafimaad aan jiro ka tegin ee xanuun ka dambayn ilaahay oo caafimaadi sidaa ayuu yidhi weeyaan rabbanaas mudib albaas ducadaasaa lagu akriya qofka jira rawaal arba can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana nabiyu nabiga ilaahi wuxuu ahaa sala allahu alay wasalam yucawidu kii magangeliya bacda ahlihi ehelkiisa barkiisa ayuu magangelin jiray oo macnaha waa u xirsixiri jiray yamsaxu biyadihi lyumnaa nebigu gacantiisa midigta ayuu ku masixi jiray oo meesha xanuunsan baa qofka saa loo marinaya gacanta midigtaa gacanta barakadeeda gaaris oo waxaa lagu leeyahay sideedaba oo tufidda fa ina aruqyata haa laa tuflax ilaa min rajulin saalix nin wanaagsan baa tuftiisu wax tadhaa wadaad kasta wax akriya maaha haa nin wanaagsan baa tuftiisu kacdaa liannahaa camaluhu wa aharuhu tuftu waa shaqaduu qabanayey iyo raadkiisi xalaal cunow ah oo alla kacabsadaa oo hagaagsan kaas iyo macnaha weeyaan dadka uu ku tufo baa lagu leeyahay qof kasta ma dad gaara soomaalida argil ilaahay macnaha si gaara calaamad ugu yeelay oo ma garanaysaa xun lagu khaas yeelay waxaa laga yaabaa inay dad hagaagsan yihiin wayaquulu nebigu wuxuu dhihi jiray qofka jira gacanta haddii la mariyo hadduusan de ajnabi ka ahan qof dumar ajnabi ka ah hadduu yade gacanta taabsiin mayside allaahuma allah yow rabbanaasi dadka rabbigooda yaa rabbanaas yaa rabbanaas idhib ilba'sa dhibaatada ilaahayow kaxee washfi ilaahu shaafi anta shaafi kan shaafi adiga weeyaan laa shifaa'a shaafi laa shifaa'a caafimaad ma jiro ilaa shifaa'uka caafimaadkaada mooyaane caafimaad kale ilaahu ma jiro shifaa'an caafimaad ilaahu caafimaadi kaasoo laa yuqaadiru aan ka tegayn saqman xanuun aan ka tegin caafimaadaan xanuun ka tegin rawaahu waxaa wariya sheekhan wacanhaa qaala waxay tihi kaana nebiyu nebigu ilaahi wuxuu aha sala allahu alayh wasalam ida shakaa hadduu xanuunsada mina annaga xagga yaga insaanun qof masaxahu biyamiini gacanta midigta ayuu ku masixi jiray uma qaala wuxuu dhihi jiray nebigu idhibilbaas ilaahu dhibaatada kaxe ilaa akhirihi laga gaara ilaahu dhibta kaxe ilaa akhiri ducadaan soo dhaafnay akhirkeeda laga gaaray falamaa marida nebiga laftiisa hadduu xanuunsaday wathaqula uu cuslaaday akhadtu biyadii nebiga gacantiisa ayaan qabtay liasnaca bihi inaan u sameeyo nebiga liasnaca bihi inaan ku sameeyo maakii kaana waha yasnacu kii sameeyey ha wixii uu samayn jiray inaan ku sameeyaan damc gacantiisaan marka nebiga soo qabtay isagoo xanuunsan fantazaca yadahu gacantiisa uu nebigu ka siibay min yadii gacanteed gacantiibu iga dhufsaday weeye ha waxaa yeelay nebigu dee waxaa loogiis yeelay cimrigiisa inuu dhammaaday haddii mar cimrigu dhammaadana tuf wax taraysa ma jidho tuf wax taraysa ma jidho aa cid kastoo loo yeero iyo wadaad kastoo loo yeero ma jidho wey mar haddii qofka cimrigiisu luguhu macnaha iyo dhudhummada saa laysku saaro oo waltafat saaqu bisaaq a waay waqiila manraaq la yidhahyo waryaa ku tufa a yaa loogu yeera oo arrintu halkaa gaadho wadanna anahu lfiraaq isna u yaqiinayn alla ilaa waqtigaan uu yahay waqtigii ugu dambaysa waxba markaa tuuftumata dhaweeyaan dee uma qaala nabi wuxuu yidhi allahuma kfir lii ilaahu aniga i dhaaf wajcalnii ilaahu yeel maca rafiiqi lacla jamacaadka sare a waa dhimanaya nebigu kooxda sare ilahay ugu darbay jamacaadka sare waa malaa'igta fadahabtu waxa waan tegay ba yidhi andur anoo fiirinaya bay tihi caaisha faidan huwa waaba isagoo nebigu qad qadaa naftii bay ka dhacday ilaa nebigu waa cimrigiisi waaba dhammaaday rawaahu muslim wa canhaa qaalad waxay tihi kaana wuxuu aha idashtakaa insaanu qof hadduu xanuunsa idashtakaa insaanu qof hadduu sheegto shayaan shay iyo xanuun yaa aw kaanat bihi ayba ahaato qurxatun dhaawac ama nabar aw jurxun dhaawac qaala nebigu wuxuu dhihi jiray sal lla ly slam biasbicii fartiisa hakadaa sidaas fartiisuu saa dhihi jiray uma rafaca kor buu u qaadi jiray wa qaala wuxuu dhihi jiray horta farta xoogaa yaroo candhuufaa lasoo marinaya carabka candhuuf yar looga soo qaade fartaa murugsatada markaasaa hakadaa saasuu yeeli jiro ciiddaa dhulkaasaa farta loo taabsiinaya candhuufina inta lagu soo qaada dhulka ciidda saa loo dhigayo ciid baa meeshii qoyan ad ku dhegaysa soo ma ciid baa ku dhegta markay intaasi dhacdo kor buu u qaadi jira wa qaala wuxuu dhihi jira meeshii jiranayd baa saa loo saaraya marka bismi illaahi buu dhihi jira nebigu ilaahay magaciis ayaan kugu tufaya bismi illaah turbatu ardina haadihi midaani turbatu ardina dhulkanaga ciiddiisi weeyaan waa ciid yartahay meesha candhuufada lahay soo qaad oo biriqati bacdinaa mamsuujatan iyadoo lagu dhaahay biriqati bacdina barkana candhuuftiis candhuufta yada qayb ka midana waa ku darnay wey liyushfaa bihi si loogu shaafiyo saqiimunaa kaayaga xanuunsan biidni rabbinaa ilaahay rabbigana idankiisana loogu shaafiyo rawaahu halaaatu wanasay waxaa la yidhi qofku markaa waa caafimaad ama kasaa lagu akri arrinta hadda wuxuu yidhi sheekhan qaala alqaadi albaydaawi shahidat almabaaxis adibbiya baaritaanada caafimaadka hadda la sameeyey waxaa la ogaaday ana ariiqa lahu madhalun candhuuftu inay madhal ku leedahay xagga nadajiga iyo tacdiilulmasaaj dabiicadda ama ma garanaysaa cimilada iyo beddelka candhuufada waxbay kule tufidan wax lagu tufay dhulka walituraabi lwadan dhulka ciiddiisuna ilaa meesha qofku kusoo barbaaro ciiddeeda iyo hawadeeda iyo dalkeeda iyo dhanmogta iyana ta'hiir iyo saamayn bay ku leedahay fii xifdi almasaaj alasli xanuunada iyo madaraadka dhibaato badanoo ka mida ayaas lagu bogsiinaya waa wax afar khawaas ilaahay yeelay weeyaan na waynan garan karin candhuuftaan iyo ciiddaani wax ka nabiga ciiddii iyo candhuuftii iyo ducadiiba isku dar waliruqaa walcazaa'im aahaar cajiiba tufidda laisku tufana aahaar laga yaabay bay leedahay hebel baa ku tufay oo waxbaa lagu akhriyay waa kawaabiskood taasoo tataqaacad alcuquul caqliguba ka fadhiisanayo yidhi can ilwusuuli ilaa kunha xaqiiqadeeda in la gaaro xandhuuftaan maxay wadataa haddaa dhahday dee maxay wadataa miyaa garanaysaa waxaan caqligu gaari karin baa meesha ku jira kuley fasubxaana khaaliqu lkown wamaa fiihi min asraaq ilaaha koonka abuuray baa nasahan iyo waxaa sir dhex taallaba ya wa canhaa qaala waxay tihi kaana waxau ahaa idaa shtakaa rasuulu lahi sal la alay sl nabig hadduu xanuunsado raqaahu jibriil nabiga jibriil baa ku tufi jiray qaala wuxuu dhihi jiray jibriil bismi illaah ducadii jibriil ku akriya ilaahay magaciisa bismi illah ilaahay isimkiis ayaa yubriika ku biskoonay wa min kulli daa'in xanuun dhammaanta xaggiisana yashfi kaa shaafinay wa min kulli shari xaasidin iyo xaasid dhammaantii sharkii idaa xasada markuu xaasidnimo sameeyo wa shari kulli dii caynin il midu saaxiiba kulligii shartiisana isaga ayaa kaga biskanaysaa weeyaan dee saasuu dhiji rawaha muslim insi iyo jinni iyo xayawaankaas wax dhiba ishiisa iyo sharkiisa can abi saciidin radi allahu canhu ana jibriil ata nabiga u yimi sal lla sl faqala wuxuu yidhi ishtakayta ma xanuunsata nebi allow ma xanuunsanta qaala wuxuu yidhi nebigu nacam haa qaala wuxuu yidhi bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan arqiika kugu tufayaa min kulli shayin baana kaaga tufaya shay dhammaantii sheegaasoo yudiika ku dhibaya min shari kulli nafsin naf dhammaantii sharkeed baan kaaga tufayaa aw caynin aw cayni xaasidi mid xaasida ishii baan kaaga tufaya allahu ilaahay baa yashfiika ku shaafinahaya bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan arqiika kaaga tufaya sida ayuu dhihi jiray rawaahu muslim tirmidi ducaa cajaabi weeyaan jibriil baa nebiga ku tufay an halkaasaa laga xafidayaa marka can cuثmaan bn abilcaas radi allahu canhuma anahu saxaabigaas shakaa ilaa rasuulilah wuxuu u sheegay sal lay slm wajacan xanuun xanuunkaasu yejid uu ka helay fii jasadihi jirkiisa mundu aslama waagoo islaamay laga soo bilaabo faqaala lahu rasuulah nabigaa yidhi sal اlahu alay wasalam dac yadaka gacantaada daj cala aladii makaanka ta'allamaa ka xanuunsanay sidoo min jasadika jirkaada meesha ku xanuunaysa gacanta dhig waqul waxaa dhahdaa markaa gacantaa u saadhib bismi illaah alaaan saddex jeer ku celi bismi illaah waqul waxaa dhahdaa sabca maraatin toddoba jeer tirsigan saddexda iyo toddobada iyo sir kaloo aynaan garanayn baa ku jidha laga yarayn mayo lana dhaafin maayo haddaa rabtiin macnaha natiija gadhid acuudu billaahi ilaahay baan magan galaa iyo wa qudratii qudradiisa min shari maa shay sharkii baan ka magangala sheegaasoo ajidu aan helayo oo wa uxaadiru aana ka digtoonahay waxa aan helayo ama aan ka digtoonahay sharkiisa ayaan ilaahay ka maangal rawahu muslim wa abu daawuud watirmidi walafdu waxa ataytu nabiya sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaah ayaanu tegey wa bi walxaal bi anigana wajacun xaniin xanuun igu suganyah xanuunkaasoo qadkaada u dhowaaday yuhlikunina halaagabay inaan u dhinto xanuun aan u dhowaaday baa hayay faqaala nabi wuxuu yidhi imsaxu biyamiinka gacantaada ku masax sabca maraatin toddoba jeer gacanta meesha mari xanuunsan waqul waxaa dhahdaa acuudu waxaan magangalay bicizati illaahi ilaahay cizadiisa iyo waqudrati ilaahay qudradiisa min shari maa shay sharkii baan ka magangalay ajidu aan helayo waxaan helayo o aan dareemayo sharkiisa ilahay ka maangal qaala wuxuu yidhi saxaabigu fafacaltu dalika arrintaasaan sameeyey faadhab allahu ilaahay baaba iga tagsiiyey maa kaana bi wixii igu sugnaa falam azal kama zuulin ka bacdi aamuru inaan amrayo bihi ducadaas ahlii ehelkayga iyo waqayrahum dadka kaleba qof kastoo xanuunsan aa dhawartaa ayee toddoba jeer gacanta meesha mari ducadaasna toddoba jeer akri sidaa ayaan dhihi jiray weyaan ducadaasna waa la akrinayaa dhamaye toddoba jeerna gacanta la marinayo bes intaasoo jaamac iyo wax lagu akriyayba ma ahaba bes ducadaasaa lagu akrinayaa niyadaadana wanaaji waa la gaarayaa weyaan way can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama kaana wuxuu ahaa yucallimu nebigu kii bara saxaabada min alfazaci argagaxa qofka macnaha argagax ku jiro ayuu nebigu ducadan beri jiray macnaha weeyaan alayhi salatu wasalaam waa qof nooc argagaxa iyo iyo cabsi iyo salal iyo waxbaa iskaga jira ducadaana la baraya kelimaatin buu beri jiray waa kuwan acuudu bikalimaat illaahi baan magan galayahay kelimaadkiisa kelimaadka attaamata ee dhammaystirtiran kelimaadka ilahda waa kuwe marka dhammaystirtiran waa kuwe kelimaadka dhammaystirtiran aan ceebta lagu ogeyn aan lahayn kamaal oo dhanna laga helay kuwaasaan magan gal waay waxaan ka magan galay min khadabihi caradiis iyo wa shari cibaadihi addoommada ilaahay addoommadiisa sharkooda iyo wa min hamazaati shayaadiina shayaadaan shayaadiinta waswasadooda iyo wa an yaxduruuna shayaadiintu inay igu soo xaadiraan aniga inay igu soo xaadiraan igu soo degaan taasna ilaahay baan ka magan galay weeyaan de waka bikalimaatillaahi taamati oo mufrada ama attaamati oo jamca labadaba waa soo aroodha hamazaati shayaadiin shayaadiintu waxay qofka qalbigiisa ku tuurayaan weeyaan oo ku waswasa waswasada ah taa weya wa kaana ibnu camar wuxuu aha ibnu cumar maha waa ibnu camar radiallahu canhu a yucallimuhuna kelimaadka kii bara man caqala qofkii wax garta oo min baniihi carruurtiisa ah qofkii wax garanaya waa oo caqli leh waa wuu beri jira waa xafidsan jira waman lam yacqil qofkan waxba garanayn soo maa katabahu waa u qori jira faaclaqahu calayhi markaasuu ku xiri jiray ma ujeedaa waa wax la xirtay waa inaga l waxa la isku xidhay xirsigiiy waa imaan doonaa waa kana saxaabi baa samaynaya arrintaan markaasow qofkii wax garanayo caqli lena dusha ha ka barta de qofkii kalena waa qardhaaso kalea looga dhig waa lagu xidhaya kelimaadkaana loo qoraya khalaas waxaan culimada wax qordhay qorayaan kutubtay un baa laga fiirinayaa rawahu abu daawud tirmidi walxaakim waaxmed waa la yidhi qofkaan wax garanayn waa qof waa ilmaha yar weeyaan warqad baa lagu qorayaa uma callaqaa fii cunuqi luqunta loogu loogu xidhay fa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan daliilun calaa jawaazi tacliiqi tamiima qardhaasta iyo xirsiga iyo waxay dhahaan in loo xidhi karo cala siqaari kuwa yar yar loo suri karo macnaha haa dee dad ka jirayana waa jiraan oo aan u ogolayn oo le waa wax kale ha marka haddii mar wax diino meesha lagu qoro iyo kelimaadkan ducadan oo kale iyo dhibaato male wixii xun baa la diidanyaa sideedaba ogow kuwa xataa diidan hadda waxay leeyihin xataa saxaabadii wax ka sheegan oo saxaabigaan oo kale iyo waxay leeyihiin waxa weeyaan xadibu ka baxa a oo saxaabigaan oo kale waa dhaleecaynaya can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu waxaa sala allahu alay wasalam yucawidu kii magan gelaya alxasana waalxusayna xasan iyo xuseyn waa magan gelin jir yaquulu waxuu dhihi jira ucuudukumaa waxaan idin magan gelinayaa bikalimaatillahi ilahay kalimaadkiisa ataamatee dhammaystiran min kulli shaydaanin baan idinka magangelinayaa shaydaan dhammaanti iyo wahaamatin waxa haamada la yidhaha wa min kulli caynin il dhammaanteed ishaasoo laamatin wax asiibto xanuun leh ducadaasaa loo qoraya waa la yidhi min kulli haama waxa weeyaan wax kastoo sun leh weeyaan bahallada duurso dhulka ku socda il wax dhibta wayaquulu nabi wuxuu dhihi jiray uma yaquulu nabi wuxuu dhihi jiray kaana abuukum aabbihiin waxau ahaa yucawidu kii magangeliya bihimaa kelimaadkaas ismaaciila wa isxaaqa calayhim asalaam waa nebi ibraahim baa labadiisii wiil ismaaciil iyo isxaaq buu ugu xirsi xiri jiray ducada aan soo marray rawaa abu daawuud watirmidiy bisanadin saxiix wa jaa rajulu nin baa yimi ila nabiy buu yimi sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ludiqtu leyla xalay waa lay qaniinay falam ana ma seexan xataa asbaxtu ilaanka waa berisay indhaha iskuma qaban wey qaala wuxuu yidhi maada oo maxaa kugu dhacay qaala wuxuu yidhi caqrabun maxaa ku qaninay qaala wuxuu yidhi caqrabun dabaqalo hangaral qaala wuxuu yidhi amaa innaka adigu low qulta haddaad dhihi lahayd xiina amsayta markaa galabaysatay acuudu bikalimaatillaahi baan magan galay attaamaata ee dhammaystatiran min sharri maa khalaqan ka magan galay wuxuu abuuray macnaha sharkiisa lam yaduruka kuma dhibeen insha allahu ilahi hadduu doono waxba kuguma dhicin haddaa xirsi xihan lahayd la subaxiyo galabka waa la xirsi xirtaaye waxba kuguma dhicin weeyaan waay haddii lahay doono rawahu nasai bisanadi xasan wa kaana nebiyu sal lla alay sl nebigu wuxuu ahaa yucallimuhum kii bara saxaabada min alxumaa qandhada iyo wa min alawjaaci xanuunada oo dhan kullahaa kullihaa xanuunada oo dhan an yaquula qofku inuu dhaho bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan manaa macnaha isku tufahaya allih alkabiiri weynaa ayaa ilahay magayeysa acuudu biاllaahi ilaahay baan maan galaa lihi alcadiimi weynaa min shari kuli cirqin xidid dhammaantii sharki xididkaasoo nacaarin ya baraamber badan dhaqdhaqaaq badan bootin badan dad xididadu saa u garaacayaan baa jira dadka xididadu garaacaan maaragta oo madaxa iyo meel ka mida saa salbooliyaasha u garaacayaan xanuun darti ducadaanaan tasa afarta loo saaraa lagu akrinaya min shari kulli cirqin xidid dhammaantii nac caarin bootin badan ha dhiig baa meesha saa kacsan baa saa u boodboodaya baa ku jiraa lagu leeyahy waxaan kaloo ka magan gala waa min shari xari naari naarta kulaylkeeda sharkeedana ilaahay ayaan ka magan galay rawaahu tirmidi wallahu alaa alam taasna waa ka magan geli jir ama waxa weeye xari naar naarta qandhadu xaggee ka timid naarta xumaddu naartay ka timid xumaddaana ilahay baan ka magan galay wey waayo tilaalka qofka ku dhacaya dabcigiisa wuxuu cunay ama cabay ama hawow galay ayaa qofku xanuunsanaya alruqyatu bilqur'aan qur'aan laysku tufay iyo wajawaasulujrati ujro in lagu qaadan karayo afuro caleyha dusheeda ujra waa iska afuro afuro in lagu qaadan karo qur-aan inta laysku tufo taa baa laga hadlaya ilaa qofki waxbuu daaweeye moogta takhtar haddii loo tago xuun baa la siiyaa soo maaha waa takhtarkii diinta weeye kani moogta tufaya can caaishata radiallahu canha qaala waxay tihi kaana rasuululahi wuxuu aha sal alla alay slam idaa marida axadun qof hadduu xanuunsado oo min ahli ehelkiisa nafasa calayhi wuxuu ku tufi jiray bilmucawidaati kuwa wax magan geliya ha waka waa afuufku maaha caliye waa afuuf yar oo macnaha in yar oo candhuuf yar ay la socotaa weeyaan qirada afku akriya barakadeeda meesha ay soo madhay baa looga jeedaa ujeeddada waa inta fii riwaaya kaana waxaa idashtakaa hadduu xanuunsaday yaqra'u calaa nafsi nebigu isagaaba isku akrin jiray bilmucawidaat kuwa wax magan gelay wayanfutu waana isku tufi jir falamaa marida marado xanuunkiisa hadduu xanuunsada alladii xanuunkaasoo maata fii oo u dhintay jacaltu anigu waxaan gudagalay bay tiri anfusa caleyh inaan ku tufayo wa amsaxu aan ku masaxayo biyadi nafsii naftiisa gacanteeda aniga gacantaydamaa isaga gacantiisa inta soo qabto oo ku tufo baan isagaan ismarmarin jir gacantiisa iyo jirkiisa sababtu waa maxay liannahaa iyada gacantiis isaga gacantiis liannahaa gacantiis kaanad waxay ahaatay acdama mid weynan badan barakatan xagga barakada min yadi aniga gacantayda gacantayda ta nebigaa ka baraka badan marka isagaan inta iskula akriyo baan gacantiisa ismarin jiray isagaan marinaya tiis rawahu thalaatha can abi saciidin radi allahu canhu qaala kaana rasul lah sal slam ilahi wuxuu ah yatacawadu kii magan gala min aljaanni jinka wa min iyo wa caynilinsaan insaanka ishiisa ayuu nebigu ka magangeli jiray xataa nazalad ilaahay soo degeen almucawidataan labada suuradood mucawidataankah birabbi lfalaq birabbi nas falamaa nazalata hadday labadu soo degeen akhada bihimaa labadooda qaatay wa taraka maa siwaahuma wax kastoo ka soo harayn waa iskaga tegi khalaas iyagu waa qur-aan moogta wax la mida ma leh laakiin adkaartii hore qur-aan ma ahayn lakin jibriil baa iyaga laftooda baray iyagiina hadda lama diidana laakiin qur-aanka kasi labadaana kasi cajo badan rawaahu tirmidiyu bisanadin xasanin wa can waxaa laga wariyay ana rahdan koox oo min asxaabi nabiy soddon nin oo asxaabadiiya ayaa sala allahu calayhi wasalam indalaquu waa tageen fii safratin safar safarkaasoo saafaruha ay safreen xataa nazalo ay kaga degeen bixayin jifi oo min axyaai lcarabi carab jifiyaheedi ka mid a fastadaafuun waa ka martigelye dalbeen soddon nin baa waxay dheheen warna martigeliye fa abow jifidii waa diideen an yudayifuuhum inay martigeliyaan faludiqa waxaa la qaniinay yana meeshii fariiseen waxaa la qaniinay sayidu dalika alxayu jifyadaa boqorkoodii sayidkoodii nabadoonkii baa laga qaniinay waay haddii la qaniinay fasacow lahu waxay ula socdeen bikulli shayin shay dhammaantii ayay ula socdeen ku dayeen laa yanfachu xaaluusan shayga anfacayn waxbaa shayga waa tari waay faqaala bacdun barkood baa waxay dhaheen low ataytu haddaa u tegi lahaydeen haaulaa'i kuwa arrahda ee jamacaadka alladiina kuwaasoo nazaluu degay halkaa lacalahu waxaa laga yaabaa an yakuuna cinda bacdin barkood agtiisa inuu yahay qaarkood in laga helo shay-un shay oo nabadoonkan wax noo tara faatoohum waa u tageenoo waa u yimaadeen faqaaluu waxay dhaheen ina sayidanaa ludiqa waa la qaniinay fasacaynaa lahu waxaanu kuu dayna bikulli shayin baanu la socon falam yanfacu ma anficin fahal cinda axadin qof agti ma yahay oo minku idinka idinka mid ah shay-un shay wax lagu daaweeyo waryahaya waryaha wax garanaya dabaqaloc buu saa baa qaniinay bale dabaqaloc baa qatar waay faqaala bacduhum baa waxay dhaheen nacam inii anigu wallaahi la raaqin waxbaan ku tufaa anigu dadka dadka wax ku tufaana walaakin wallaahi laqad istadafnaak waa idinka martigelya dalabna falam tudayifuna namaydnaa martigelin famaa ana anigu maahi biraaqin lakum min idinku tufaya waxba idiin akrin maya bidi qofka jiran ninkaa weliba nabadoonka xataa tajcaluu lanaa ilaa noo yeeshaan juculan jucl iyo ujuuro waaba ninka xadiidka warinaya abu saciidka xadiidka warinayay inaa xoola noo sheegtaan maahe waxba qur'aan waxba akrin mayna bidi a wadaadada haddii hadda wax shardisaan dhaha intaas ma bixinaysaan gorgortan ay noqoto sharcigu ma diidan waa iska bannaan tahay laakiin culimmada soomaalidu way ka fiican yihiin saasoo waxa weeyaan waxba maaragtay cidna kuma shardiyaan mucdamkoodu ama siay u badan yihiinba cid macnaha wax shardisataa ma jidho laakiin lagu ceebaynaya nin haddii iyo qolo laga soo sheego a arrintan waxay dhaheen waa xoola noo sheega buu yidhi ilaa waxa weeyaan martiqaadkii waa noo diideen waa idin marti waa naga diideen marka waxna siiyabi soddon arigaan bixinaynaa bay soddon nin ma tihin soddon ceesaamood malaha ariga la qaata halkaas laga keen soddon ceesaamood baan bixinaynaa bay dheheen neefa ariga macnaha kaasaa nana niri waaye haddaan idinku akriyayna intaa markay arrintu marayso fasaalaxun waa waxay kula heshiiyeen calaa qadiicin gabal dhan oo min alqanami ariya iyagu soo soddon nin maaha beel neef weeyaan nin nin la wadaaga male waa xero dhan fandalaqa ninkii waa tegey iyagoo dhan ma tegin ninkaa keliyaa tegey fajacala waxuu gudagalay yadfulu calayhi inuu ku tufayo wayaqra'u akhrinayo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiina suuradda la dhaho faatixadu ku akhrinayo toddoba toddoba jeer markuu hal mar akhriyana waa ku tufaya weliba cirguduudaha ahayd baa layidhi ayuu ku akrinaya arigiina waa ka qaateen keena way dheen ariga horta saxaabadii weeyaan fa ka'annamaa waaba iyadoo nushida ninkii laga furay min ciqaalin dabar waxaa moodaa qof magnad haystayoo dabar laga furay seeto ratii seetaysan arig weliba ma ka fudh waa ninkii waaba waxaa moodaa caafimaad saxaabaha ku tuftaad fandalaqa waa tegey yamshii xaalo soconaya maa bihi qalabatun wax cillada kuma sugnayn baa leeyihi wax cillada ninka kuma sugnayn markuu meesha ka dhaqaaqay isla markiiba qaala wuxuu yidhi raawi fa awfuuhum iyana waa u oofiyeen ballantii kama bixine juclahum jucligii iyo ujradii allatii taasoo saalaxum caleyhi kula heshiiyeen xoolihii baa la siiyey fa qaala bacduhum baa waxay dhaheen raggii wax ku tufo saxaabadii iqsimuu qaybihi xoolaha fa qaala aladii kii baa wuxuu yidhi raqaa isagoo ku tufay oo la soddonka nin kuma wada tufina kelii baa ku tufaye laa tafcaluu maya ha qaybinina xataa naatiya rasuula ilah nabiga uga tagno salcas fanadkura lahu aan u sheegno alladii midkii kaana ahaaday arrinta sida qisadu noqotay waxaynay noo bannaan yihiin xoolaa in la qaadan karo inka fanandura aan fiirinno maa yaamuruna bal nebigu wuxuu na amro ilaa arrinaysa nebiga ka arag bay sameeyeen waxaa nebigu sameyn waa la samayn karaa hadday wax fiican yihiin faqadimuu calaa rasuulillahi bay usoo galeen sal alay fadakaruu lahu nebigii baa u sheegay faqaala wuxuu yidhi nebigu wamaa yudriika oo yaa kuu sheegay annaha faatixadu ruqyatun tufidnet waryaa war faatixada in laysku tufa yaa ku baray waa nin fiican baabataa cajaa'ibe waay yaa kuu sheegali horta kaasaasaa lagu yidhi midda kale asabtum waa asiibteenoo waa saxantihiine iqsimuu qaybsada wadribuu liaanio nebi maxamedana ii yeela macakum miciina bisahmin sahmi nasiib anigana igu dara qaybta anigana wax iga sii nebigu waxba xoola kama rabine iyagoo qalbigooda ku diibgaraynaya inay xalaal yihiin waxaan ilaa wax la qaadan jire ma xoola inta wax la akriyo lagu qaato marka inay arrintu bannaan tahay anigaba xataa igu soo dara haddaa ka shakidaan haddaa sidaa dhiib ugu noqota wa fii riwaaya fakariha bacdun barkood baa dhibsaday daalika xoolihi in la qaybso markii hore wey wa qaaluu waxay dhaheen akhadat calaa kitaabillah waryaa ninkaadan qur-aanka akriyow kitaabka ilaahay baa waxaa ku qaadata ajran kharash yaa soddon ariya kitaab ilahay ku qaadata may qaybsan mayno waa laisku qabta arrinta xataa qadimuu lmadiina ilahay madiina soo gale fa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuulallahi akhada calaa kitaabillahi kitaabka ilahay ninkan wuxuu ku qaatay ajran ujuuro iyo afuro fa qaala wuxuu yihi nabigu ina xaqa maa shaykan ugu xaqnimada badan akhadatum aa ku qaataan calayhi dushiisa ajran afurayo ujuuro kitaabullahi weeyaan caza wajal haddii macallin qur'aan ku qaato haddii tufid loogu qaato haddii xugun loogu qaato waka warwaaga idiin bannaanta liir waa loo fasa waxaa ka shaqaysaan iyadaa ugu fiican bal sawaaha ugu xalaalsan imaam axmed yaa waxay leeyihiin maya maya qur-aanku waa qofka tufidda mooyaane sida kale wax looguma qaadan karo macallimiinta iyo raggaas u diidan yihin can khaarijata waxaa laga wariyay bint salt bin salt التميمي عن عمه رضي الله عنهma قاaل أqبلnaa waan soo qaabilnay min cindi رasuuل اللahi baan ka soo qaabilnay salى الله عليه وسلم فamararnaa waxaan marnay calىa xayinoo min الcarabi jifir caraba faqaaluu waxay dhaheen inaa anaga umbina waxaa naloo waramay أnakum idinka jiئtum inaa ka timaadeen min cindi hada الrajuli ninkaa محameda بkhayrin khayrinaa kala timaadeene fahal cindakum dawaan wax daawa agtiina ma tahay ow ruqyatun wax tufida fa ina cindanaa annaga agtayada waxa ah mactuuhan mid la waalay nin baa noo xirxirane nin wanaagsan baan maqlay inaad xertiisi iyo saxaabadiisii tihiin oo ha ka timaadeene war wax khayra wax daawaa wax tufida ma haysan faqulnaa waxaan nidhi nacamha fajaau waxay la yimaadeen bimactuuhin mid xirxiran filquyuud xarga mid lagu wado waa mid nin seetaysanoo la xirxiray waa waalay faqara'tu caleyh waxaan ku akriyay yidhi faatixata alkitaabi faatixaan ku akriyay alaaata ayaamin saddex maalmood qudwatan wacashiyatan subx iyo galabki haa fakulamaa khatamtaa markaan khatimana adfuru waan tufaye bibuzaaqi caliyadeedaan caleyhi ku tufeeyey candhuuftan saa ugu tufay faka'annamaa nushida waa iyadoo laga furay min ciqaalin dabar ninki caafimaad xargaha laga furo facdooni waxay siiyeen juclan kharash faqultu waxaan idhi laa maya qaadan maayo waxa ay siiseen xataa sala rasuullah ilahin weydiiye sal sl fasa'altu waa weydiiye faqaala wuxuu yidhi kul war cun waxa ay ku siiyeen falaa camrii baan ku dhaartaye a noloshayda allaha iska leh man akala qofkii cuna biruqyati baadilin baadil tufidiis tufid baadila qofkii wax ku cunay xaaraan booqata laqad akalta adiguse waxaad cunta biruqyati xaqin xaq tufidis tufid xaqa adu wax ku qaadatay rawaa abu daawud bisanadiisa tufid xaqa adu wax ku qaadatay baadil ninkii wax ku cunay isagaa ku cunay weeyaan adiga taadu waa sax weeyaan waa abu saciid weeyaan saxaabiga saxaabi cajaa'iba waay saxaabiga kalena waa mid kale waa khaarija camu khaarija weeyaan marka wax waa la isku tufi karaa sidaas asmaada ilaahay kalaamka ilaahay sifaadkiisa laakiin luqada carabiga waa in lagu akri waa in qofku wax tufaya aamino in tufiddu keligeed aysan wax tarayne ilahay qadarta arrintuta sidaasoo kale weyan wallah subxana wa tacala alam amin الحمد لله والصلاة لله والصلاة